dhibaatada markay dhacday kadib annagu hore si aad u ogeedeenba howlgal baa ugu sii jirnay qalabka yaan wadanay waa diyaarsanayn meesha hadda ku jirnaa saacaddan aan taagannahay waxaa weeyaan meel furin ah cadowga iyo annaga cid noo dhexaysan hadda saacaddan ma jirta annaga awoodannada ma aha keli inaan habaarno oon dhahno al-shabaab allaha baabi'iya allaha naga qabta allaha yaal keli inaan dhahno maahan laakiin waxaan awood u leenahay goobaha ay joogana ugu tagna aan ku soo burburin soo sidaa ma aha waxaa laydinka rabaa sidii sharafta badnayd oo karaamada badnayd oo loo soo burburin jiray oo halkaan aan joogna hal koox oo keliya oo ciidankan ka mid a ururkan ka mid a in ay baxda konton kilomitir ay ugu soo burburin jirta bara ay degan yihiin inaan sidaas aya si ka ballaaran hadduu ilahay idma u diyaar garowna meel kastoo ay joogaan aan ku soo burburina aan ku soo afjarna hadduu ilahay hadduu alla subxaana wa tacaala ogolaado